أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka dowrnimo uga doorka roon dagaal culus oo khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa maanta markale ka dhacay duleedka degmada buuliburde xilli uu sii kordhiyay khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaalkii shalay ka dhacay duleedka degmadaas maamulka ridada puntland ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin oo qorshaha dowladda aslibiyadda maraykanka ay ku barakicinayso shacabka reer khaza dowladda ridada turkiga ayaa wafdi hersare ah u dirtay dalka itoobiya si loo dardargeliyo qorshe ay xabashada itoobiya ku doonayso inay xoog ku qaadato badda soomaaliya multiqal ugu harinsanayey horumarinta dacwada gaarna u ahaa haweenka ayaa lagu qabtay degmada jilib ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ganacsatada gobolka banaadir ayaa ku dhawaaqay shaqo joojin rasmi ah xilli uu faraha ka baxay boobka iyo curyaamiinta ay kooxda ardada ku hayso ganacsatadaas kulan wadatashaha u dhexeeyey guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo macalimiinta iskuullada degmada bu-aale ayaa ku soo gabagaboobay degmadaas maktabka dacwada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dowladiiniah u soo gebagabeeyey ganacsatada deegaanka booco ee bariga wilaayada hiiraan عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabte taariikhda hijiriguna ay tahay sagaalka bisha shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warkada hornimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dagaal culus oo khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa maanta mar kale ka dhacay duleedka degmada buuliburde xilli uu sii kordhiyo khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaaladii shalay ka dhacay duleedka degmadaasi haddaba warbixinta warkan waxaa inoo hayaa walaalka cabdiqani maxmed dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa maanta ka dhacay intaa u dhexaysa deegaanada aburey iyo beere yabaal oo wada ah deegaano hoos taga degmada buulaburde ee bariga wilaayada hiiraan dagaalka maanta ayaa yimid kadib markii ciidamada mujaahidiintu ay weerar ku qaadeen fariisiin ay murtadiinta kaga sugan yihiin afaafka hore ee deegaanka aburey inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkii maanta lagu dilay hal askari oo murtad ah waxaana ku dhaawacmay saddex kale oo islaam murtadiinta ah waxayna mujaahidiintu dagaalkii maanta kusoo qaniimaysteen qorih bekeam ah iyo mid r b j ah dhanka kale waxaa sii kordhaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo shalay ka dhacay duleedka degmada buulaburde kaasi oo lagu dilay afartan iyo kow murtad oo isugu jira saraakiil iyo askar kuwaasi oo ay ka mid yihiin muumin faradheere cabdulaahi xuseen geedi jacelow cusmaan xasanow maxamed cali xaamud baryare axmed gaab suge oo sarkaal ahaa maxamed cabdulaahi shiilow muxiidiin cabdulaahi hiraab abukar hagar maxamed salaad taangi cabdulaahi bishaar dhakhtar maxamed nuur maalin oo ahaa horjooge macawisley ah sidoo kale waxaa dagaalkii shalay lagu dhaawacay afartan iyo shan murtad oo ay ku jiraan murtadiinta kale ah cumar cali farey ciise yuusuf maxamed jabiil abuukar maxamed dhaldheere oo ah sarkaal taliya urur ah cabdulaahi xasan sargaal cusmaan geedi waa sarkaal ciidan horeyna usoo noqday duqii magaalada iyo taliyaha amniga magaalada buulaburde dagaalkii shalay ka dhacay duleedka buulaburde ayaa ka mid noqonaya dagaalada ugu khasaaraha badan ee taariikhda galay ee sida ba-an loogu xasuuqay murtadiinta oo ka dhacay duleedka degmada buulaburde ee bariga wilaayada hiiraan mahadsanida cabdiqani maamulka ridada puntland ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin qorshaha dowladda aslibiyadda maraykanka ee ah barakicinta shacabka reer khaza cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa faahfaahinaya warbixintan iyadoo toddobaadkii lasoo dhaafay madaxweynaha dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka gaal donald trump uu soo jeediyey hindise shacabka reer khaza looga barakicinayo dhulkooda ayaa warar soo baxaya waxa ay sheegayaan in xukuumadda washington ay go'aansatay in dadkaas ay xooga ku barakicinayso ay dejiso dalka morocco iyo sidoo kale waqooyiga soomaaliya gaar ahaan deegaanada ay ka aramayaan maamulada puntland iyo somalilan maamulka uu hogaamiyo saciid cabdulaahi deni ayaa sheegay inuu aqbalay qorshahaasi islamarkaana uu wax ka fulin doono hindisaha lagu barakicinayo shacabka reer falastiin uuna ogol yahay in la dejiyo deegaanada uu ka aramiyo murtad yacquub maxamed cabdulaahi oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta maamulka ridada puntland ayaa u sheegay wargeeska the telegraf ee ka soo baxa dalka ingiriiska inay ku faraxsan yihiin arrintaasi waxaana uu yidhi tani dhib ma ahan waannu soo dhoweynaynaa wakhtigan hadda la joogo waxaan raacsannahay oo aan tixgelinaynaa sharciga caalamiga ah warkan ka soo baxay maamulka ridada puntland ayaa imaanaya iyadoo oo dhowaan dowladaha dawaaqidda carbeed ay iska diideen in shacabka reer khaza laga barakiciyo dhulkooda lana dejiyo wadamada masar iyo urdun waad mahadsantahay caliyare dowladda ridada turkiga ayaa wafdi heersaraha u dirtay dalka etoobiya si loo dardargeliyo qorshe ay xabashidu ku doonayso inay xoog uga qaadato badda soomaaliya yaasir maxmed ayaa tafaasiisha warkan haya dowladda ridada turkiga ayaa wafdi heerkiisu sarreeya u dirtay dowladda saliibiyadda ah ee xabashida etoobiya si loo dardargeliyo dhaqangelinta heshiiskii xaaraanta ahaa ee loogu magacdaray baaqi ankara ee xasan garguurte uu etoobiya ugu saxiixay qaadashada qeybo ka mid ah badda soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda dowladda saliibiyadda ah ee xabashida etoobiya ayaa shaaca ka qaaday in wafdi ka socda turkiga uu khamiistii soo gaaray dalka islamarkaana uu la kulmay soona dhoweeyey geediyan timotheos oo ah wasiirka arrimaha dibadda etoobiya wafdigani uu hogaaminayay burhaanuddiin duraan oo ah wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dowladda ridada turkiga ayaa wadahadal ay la yeesheen wasiirka arrimaha dibadda ee etoobiya waxay ku lafagureen habka ugu fudud ee etoobiya ugu suuroobi lahayd qaadashada badda soomaaliya sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in wasiirka arrimaha dibadda etoobiya uu muujiyey sida dalkiisa ay uga go-an tahay in si buuxda loo dhaqangeliyo damacooda ku aadan qaadashada badda soomaaliya wuxuuna uga mahadceliyey dowladda ridada turkiga doorka ay ka qaadatay fududeynta heshiiskaasi xaaraanta ah baaqa ankara oo saddex geesood ay ku ahaayeen madaxweynaha turkiga murtad rajab dayib erdogan ra-iisul wasaaraha etoobiya gaal abi axmed iyo madaxa ridada soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa koob iyo tobankii bishii labiy tobanaad laba kun labaatan iyo afar ay si buuxda oo wadajir ah qalinka ugu duugeen in etoobiya ay marinbadeed lahubo ka hesho xeebaha soomaaliya geesna la isaga leexiyo waxyaabaha la isku hayo sidoo kale murtad garguurte ayaa isagoo sii ambaqaadaya siina xoojinaya hirgelinta heshiiskaasi xaaraanta ah waxa uu koob iyo tobankii janaayo laba kun labaatan iyo shan socdaal ku tegay etoobiya halkaas oo si weyn loogu bahdilay kadib markii uu salaan ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka badda etoobiya oo abey axmed uu ugu diyaariyey garoonka diyaaradaha ee adis ababa heshiiskani loola baxay baaqa ankara ayaa daba socda odhaahdii abey axmed ee xoog ama xeelad iyo m o u-gii maamulka ridada ee la baxay somalilan iyo etoobiya ay wada galeen sannadkii hore bilowgiisii kaas oo uu musebiixi ku saxiixay bixinta qaybo ka mid ah badda iyo beriga soomaaliya si dal madax bannaan loogu aqoonsado maamulkiisa loona kala jaro dalka soomaaliya mahadsanid yaasir multiqa looga aransanayay horumarinta dacwada gaarna u ahaa haweenka ayaa lagu qabtay degmada jilub ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe sida uu ku waramayo cismaan axmed oobow في دوراتنا تلقى من الحفاظ جمهورا هو القرآن غايتنا سنجعل منه دستورا
maalmihii la soo dhaafay magaalada jilib waxa ay martigelisay multaqo si weyn loo soo diyaariyey ujeedkiisuna ahaa weynaynta qur-aanka kariimka sidoo kalena lagu maamuusayay dadka ahlu qur-aanka ah oo ay ka mid yihiin macallimiinta dugsiyada qur-aanka iyo ardayda multaqaha maalmihii hore waxa uu gaar u ahaa macallimiinta ragga ah iyo ardayda halka maalmihii dambana si gaar ah uu u quseeyey haweenka mucallimaadka iyo madaariista ay dhigaan ee ka furan magaalada jilib iyo si guud haweenka ku nool magaalada sheekh maxamed balle waxa uu ka mid ahaa culimmadii kelimaadka ka jeediyey multaqihii gaar ku ahaa haweenka laguna qabtay markaska sumaya waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa ragga soo abaabulay multaqahan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waafajiyey waxaan kaloo aad ugu mahad celinaynaa walaalayaal gabdhaha mudarisaadka ah ee qiimiga badan ee ardadan tarbiyeeyey annaga waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala na waafajiyey intaas oo hablood oo yar yar ah iyo waaweyn haddana muxaajabaad ah haddana kalaamka ilaahay akhrinaya arrintaa ayadaa wax aad iyo aad loogu farxo weeyaan waxaan leeyahay gabdhahan yaryarkaa faraha badan iyo mucallimaadkoodaba hanii'an lakum qaar ka mid ah gabdhaha dhigta madaariista ayaa dhankooda soo bandhigay mutuunta culuumta qur-aanka ah iyo kelimaad kale آيات ربي للعباد سعادة فيها الشفاء ورحمة متوالية بسواعد الحفاظ تحيا أمتي من مثلهم نفضوا الثياب البالية شبوا على الذكر الحكيم تمسكوا بعر العقيدة والعلوم الهادية أهلت فلبت المعاني لبابها وسغت بها مساء عذبا سلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا رحبوا رحبوا إبو الملتقى واتفوا مرحبا مرحبا باللقاء في رحاب مكتبي دعوة الأصدقاء هذه جهود تستمر في ارتقاء waxaa jiray su'aalo lagu bixinayay abaalmarino kuna saabsanaa qur-aanka kariimka su-aasha labaad waxay leedahay u sheeg aayad qur-aanka ilaahay ka tirsan uusan ku jirin xaraf dhibic leh su-aasha waxay leedahay maa hiya acdamu suuratin fi lqur'aani alkariim multaqahan oo ahaa midkii ugu ballaarnaa oo dhowaanahan ka dhaca magaalada jilib ayaa ah mid kor loogu qaadayey mustawaha waxbarasho ee madaariista lagu barto qur-aanka kariimka ee ka furan magaalada jilib waxaana barbar socday dowraad la siinayay macallimiinta dugsiyada qur-aanka وفي دوراتنا تلقى من الحفاظ جمهورا والقرآن غايتنا سنجعل منه دستورا
ganacsatada gobolka banaadir ayaa ku dhawaaqay shaqajoojin rasmi ah xilli uu faraha ka baxay boobka iyo curyaaminta kooxda riddadu ay ku hayso ganacsatadaasi mar kale warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka cabdiqaani maxmed war qoraal ah oo kasoo baxay ganacsatada soomaaliyeed ee gobolka banaadir ayaa lagu sheegay in maanta oo sabti ah uu bilaaban doono go-aan ay si wada jir ah u gaareen kaasi oo gebi ahaanba lagu joojinayo dhaqdhaqaaqa ganacsiga caasimada ganacsatadu waxay sheegeen in go-aankan uu yimid kadib markii ay la soo dirseen caqabado buuro ah oo kaga imanaya kooxda riddada soomaaliya oo dhammaan ku dul wareeganaya baad iyo handadaad joogta ah waxay sheegeen in ganacsiga caasimadda uu dhulka galay sababo la xiriira lacagaha baadda istaba joog ah ee kaga imanaya kooxda riddada si gaar ah wasaaradda maaliyadda go-aankii dhowaan kasoo baxay taliska booliiska riddada ayay sidoo kale si adag uga soo horjeesteen ganacsatada banaadir kaasi oo dhigayay inay qaataan waxay ugu yeereen warqad dembi la-aan ah taasi oo ujeedkeedu yahay lacagaha baadda ah ee kooxda riddadu doonayso wasaaradaha riddada keliya maahane waxay sheegeen in qorshaha boobka ay qayb ka yihiin hay-adaha amniga riddada sida hay-adda sirdoonka nisa loogu yeero taas oo suuqyada ganacsiga ka bilowday hanjabaad iyo inay xidhaan goobaha dadku ku shaqaystaan iyaga oo baadoon ah sida lagu sheegay warka kasoo baxay ganacsatada arrimahan oo isbiirsaday ayay ganacsatadu sheegeen inay ka wadi waayeen shaqooyinka ay hayeen waxay taasi keentay in sida ku cad war qoraalka soo baxay in ganacsiga caasimadda uu hoos u dhac weyn ku yimid sidaas darteedna ay go-aamiyeen in maanta oo sabti ah albaabada la isugu laabo dhammaan suuqyada magaalada muqdisho go-aanka ay qaateen ganacsatada caasimadda ayaa kusoo beegmaya xilli uu faraha kasii baxay boobabka hantiyeed ee ay muqdisho ka wadaan madaxda iyo maleeshiyaadka murtadiinta kuwaas oo shaqo maalmeed ka dhigtay boobabka ganacsiga xorta ah ee shacabka iskana soo dabadhacayaan awaamiirta ka imaaneysa hogaanka sare ee kooxda riddada ee lagu kordhinayo lacagaha baada ah waad mahadsantahay cabdiqani kulan wadatasha ah oo u dhexeeyey guddi ka socda maktabka tarbiyadii tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo macallimiinta iskuullada degmada bu'aale ayaa kusoo gabagaboobay degmadaasi walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa inoo sii ambaqaadaya warbixintaasi annaga ka guddi ahaan shaqadan u soconnay wuxuu ahaa al-ishraaf watawjiih kormeer iyo ukurgelid loo kurgelaayo waxbarashada iyo sayrka iyo nidaamka ay ku soconayso iyo in tawjiih iyo islaaxaad la sameeyo guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kormeer ku joogay degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa kulamo looga arrinsanayo sare u qaadidda waxbarashada la yeeshay macallimiinta madaarista iyo macadka qurdubah ee degmada bu'aale guddigan ayaa booqday dhammaan goobaha waxbarashada soona qiimeeyey heerka waxbarasho ee degmada degmada bu'aale ugu dambayntiina kulan qada ah la yeeshay macalimiinta kaas oo lagu qaadaadhigayay sidii halka ay maanta joogto sare looga qaadi lahaa waxbarashada magaalada bu'aale ugu horeyn sheekh xasan takar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah oo kulanka lagu marti qaaday ayaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uga mahadceliyey sida ay shaqadooda ugu dhiifoon yihiin xaqiiqatan qiimo aad iyo aad iyo aad u sarreeya ayaad ku leedihiin islaamka ilaahay baanayn siiyey qiimahaas waa dadka dadka soo saaraya oo ka saaraya jahliga iyo dibudhaca ka saaraya waa maktabu tarbiya oo tacliim wey ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa idinku gargaaro oo idin waafajiyo xaqa waxyaalaha aan aad iyo aad u farxayno oo ilaahayna ugu shukrayna awalan wa aakhiran uma bacda allaahina aan ku shukrayno walaalaha maktabu tarbiya oo tacliim waxa weeyaan dadaalkan ay dadaalayaan intaasi kadib qaar ka mid ah macalimiinta madaarista iyo macadka qurduba ayaa iyaguna goobta ka hadlay waxaana ay bogaadiyeen kormeerka maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ku yimid degmada bu'aale waxaana rabnaa maktabu tarbiya wa tacliim in muraaqabada iyo ishraafku in ugu yaraan laba jeer labada teeram ka koowaad iyo ka labaad in la helo waa anigu ka ra'yigayga ahaan waxay u tahay dugsi dugsiyada waxay u noqoniin tanshiid bay u noqonaysaa tanshiid bay u noqonaysaa waa wax dad badanna way ku faa'iidayaan marka ka ra'yi ahaan saasaan soo jeedin lahaa teeramka koowaad iyo ka labaadba in la helo muraqabada iyadaa la helo waan soo jeedin lahaa marka insha allah waxaan dhihi lahaa maktabku waxay ku xidhan tahay hadba kormeerkiisa iyo ishraafkiisa ayaa bulshada saamayn kara macalinku waa macalin laakiin saamaynta badana bulshada waxaa saamayn karta martida imaanaysa sida haddaba u saameeyeen shalay ilmihii yaraa waalidkood ay u saameeyeen jazaakum allahu khayrna bacda taxiya horta shaqo fiican baa la qabtay maktabkuna inuu kormeer yeesho waxay ka mid tahay soofihii qalbigeenna lagu soofaynayey maxaa yeelay in lagaa dambeeyo qaladkaaga waxaad samayso wixii wanaag aad samayso intaba la ogyahay wax fiican waa qofku biniaadankan hadduu arko inaan ciduba daba taagnayn isaga laftiisa cajis baa ku dhacaya marka horta kormeerkaas sida ay walaalihii hore sheegeenba in la soo badiyo oo haddii la heli karo sanadkiiba laba mar laga dhigo waan jeclaysan lahaa mas-uuliyiinta ka socota maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee booqashada ku yimid degmada bu'aale ayaa kulamo kala duwan la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada bu'aale waxaana dhammaan kulamadaas looga hadlayey sare u qaadidda heerka waxbarasho ee ardayga ku nool degmada bu'aale iyo waxbarashadiisa
ugu dambayntii maktabka dacwada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dowladdiini ah u soo gebagabeeyey ganacsatada deegaanka booco ee bariga wilaayadaas casaam carafaad ayaa si ambaqaadaya warbixintan dowladan oo socotay muddo laba toddobaad ah ayaa waxaa maktabka dacwada wilaayada hiiraan u qabtay ganacsatada deegaanka booco oo hoos taga magaalada beledweyne ee bariga wilaayada hiiraan ganacsatadan ayaa muddaday dowladda socotay ku qaatay culum kala duwan oo sharci ah ay ugu horeyso axkaamta beeca waxayna ganacsatada xuseen inay wax badan ay ka faa'iideen dowladda awalna allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad ugu sugnaatay allihii noo soo gebagabeeyey dowladii socotay labada isbuuc laguna baranayay beeca iyo shuruuddiisa kitaabka ilaa risaaladii reed ayaa lagu qaatay oo ahayd axkaamu lbeyc wa shuruudihi marka walaalayaal allah ayaa mahad iska leh oo noo suurtogeliyey si nabadgelya inay dowladaas noogu soo dhammaato deegaanka booco muxaafada degmada beledweyne dowladaas aad iyo aad ayay mufiid u ahayd waxyaalaha lagu qaato waxaa ka mid ahaa dowladaas waxaa ka mid ahay tacriifulbeyc beyca garashadiisa iyo siiqatul ijaab walqubuul iyo ayaa lagu baranayay marka sidaas darteed walaalayaal dowladda waxay ahayd dowla aad iyo aad u mufiida ayay ahayd kuna saabsan beyca deegaanka booco walaayada islaamiga hiiraan ee beledweyne qaybta bariga alxamdulilah ilaah ayaa mahadda iska leh meeshaan dowlad sideed bili noo socotay ayaana loo kusoo gabagabeeyey dowladdii ilaahay fadligiis si wanaagsan ayay noogu bilaabatay si wanaagsanna way noogu dhammaatay alxamdulilah allah ayaa ku mahadsan waxaana loo ku akhriyey kitaab sharciga islaamka ka warramaayo oo khaasatan noloko naloo kusoo xulay inaan nahay qaybta ganacsatada tuulada booco alxamdulilah waa ku faa-iidnay kitaabkaas axkaamulbeycu wa shuruuduh aad iyo aad ayaan kitaabkaas uga faa'iidaysanay beeca waxyaaba uu ku ansaxaayo waan ka baranay waxyaaba uu ku fasahaadanayo waa ka baranay maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa dowlad diini u qabta bulshada qaybaheeda kala duwan si sare lagu qaado heerka waxbarashada bulshada ku dhaqan degmooyinka deegaanada wilaayada hiiraan walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu